Qoysas danyar ah oo ku nool duleedka magaalada Mandera, gaar ahaan halka loo yaqaano Bulajena, oo wajahaya xaalad nololeed ayaa waxaa loo sameeyay biyo dhaamin kadib markii ay saameysay abaarta ka jirta ismaamulka. Hay'adda Sacida Foundation ayaa qoysaskan gaarsiisay laba booyadood oo biyo ah. Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay biyo dhaamintan ayaa u mahadceliyay hay'adda Sacida Foundation ee biyaha soo gaarsiisay.
maanta mahad ilaahay iska leh Ee, marka hay'adda Sacida Foundation maanta ay nagu soo deeqday biyo oo arigana iska jiro Corolla waxaana dumar iyo caruur wad u jeediin marka hay'adan maanta ay deeqsigana soo gaarsay kuwii kalena inay macana ayagana ay ku soo dhagu fudud leeyihiin marka dadkan waa dad gaaji iyo oon u baay tii ugu daran wadanka haddana cudurka ku jiro saciida foundation eeda ang mahadsanta walaale macaane boqolkiiba boqol way buwaha meeluun un hata degangna meel oo way buwaha eed ambii yar oo biyo ang lahayna ee, nasiib nas- ee, eeda ang nas- ee, nasiib badagna geeka biyo oo mayle raay saciida hayadiyo ku socoto geeka ilaahayninka deeqi ee, umad badanga meelunka oomo umad badanga ka ba- ka baahan umad badanga ka dacatiran yana noo keenay oo ahaa mab- waa ujeediinoo mabooyada gadaashayda taagan hadda xaafadda biyaha way ku shubihaysaa shalay meeshaan dabaa ka kacay oo xaafadaha ceen eh, maxaa la dhihi jiray beeraha beerahan qudaar u doonan jirnay markaan lacag wayna marka beerihiina maa shalay ay gubteen marka waxaan rabnaa inay intaan kasii badiyaan oo dowladda dhammaale ayna ogaato saciida waan u mahadcelinaynaa maanta Sidoo kale qoysaskan ayaa codsaday in loo sameeyo gurmad xilli ay fooda inagu soo heeso bishii barakeysneed ee Ramadaan.
dad masaakin ee jara weybo ku codsadaane een, een, een, madaxda iyo meel raayibgo haydob buuladun una degagna ilgoone intaa ka fiiriyaan baraago niinbadiyaan weybo ah daawooyin iyoon haytay walwalbi iyo raashimi iyoon haytay soonga qariib ha eh dad masaakin ee degan insha allahu biidnillaahi kariim ilaahay ka soo qaadka isku leh dadaalo insha Dhanka kale xoghayaha hay'adda xuquuqda aadanaha laanteeda Mandera Cabdiraxiim Cadaawe Eedow ayaa u mahadceliyay Sacida Foundation sida iskeed ay isugu xilqaantay biyo dhaaminta waxa uuna baaq u diray hay'adaha iyo dowladda.
ceyga saddexaad waxaa la yidhaahaa cabdiraxiim cadaawa eedo waxaan ahay secretary oo to the mandera county human rights eh, network Eh, marka sidaad maanta u jeedaanba eh, gadaashayna wax ka muuqda soada foundation ayaa maanta xaafadda la yidhaahda tawfiiq oo bulajayna waxay ku deqday eh, eh, saddex kun iyo shan boqol oo litir oo biyo ah oona ku filnaani karo hal wiik eh, in maaragta guri walba uu ku noolaado Eh, biyahaas oo- oo da- ay u tahay sida maadaama a- abaar ba'an lasoo maray oo haddana maaragtay oo koleerana ay soo martay oo nagu sii daran shalay haddana aafad dab ayaa nagu sii dartay marka water sourcekii ayaa ka xirmay marka sidaa darteeda iyadoo waqti oo lagu toosay fiican ay keeneen marka sucada foundation ayaa marka eh, nagu deqday biyaha xaafadda eh, si maaragtay oo maaragtay looga hortago cudurka dilaaga oo koleraga iyo maaragtay sidii xoolaha maaragtay guriga lagu hayo oo maaragtay masruufkooda dad dishay ay ku noolaadaan marka waxaan weydiisanayaa maaragtay shakhsiyaadkii iyo hayadaadkii iyo kuwii doonarka subinaya inay tusaale ka qaataan sida sucada waqtiga oo loo dhib badan yahay ay ku soo fiirsatay Si kastaba ha ahaatee biyo dhaaminta loo sameeyay qoysaskan danyarta ah ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli deegaanada ismaamulka ay ka jirto abaar iyo cudurka daacuunka. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim Cabdiqafaar Habbi warbaahinta Star ismaamulka Mandheera